magaalada washington caawa waxaan idinku hayaa yaa wiil doora oo wiilasha ka soo haray haddaad aniga tiri waxaan ku hayaa gabar aad guurkeeda ku helaysa lacag ka badan lixdan milyan oo dollar loogow looba jooga ayaad maqli jiray waxaan kaloo idiin hayaa bisad u ololaynaysa inay meeyar ka noqoto magaalo ku taalla waddanka kanada anigoo barnaamijkana ku soo xiri doona waxay ka hadlaysaa uun kolley cawaale labadaa heestood ee uu iga qaaday waa laba hees labadaa heestood baa anigun bay quseeyeen gabadhoogta norway waa nigan u jele ujimi
waa qayb kale oo aad u bogi doontaan oo aan toddobaadkanna idinka maqashiinayo waraysigii aan toddobaadkii hore la yeeshay abwaanka da'da yar ee xasan daahir ismaaciil weersame oo caawaya cawayska washington aan ku bilaabee bisad hadda waa mukulaala ogaada waxaan ka hadlayaa ayaa waxay olole xoog leh ugu jirtaa sidii loogu dooran lahaa meeyarka amaba duqa magaalo ku taalla waddanka kanada waa tahay warkaas waraan ka suga ayaan maqli jiray ibraahim xasan daadurey oo ka tirsan wariyaasha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa gala qayb galaya barnaamijka caweyska washington ee caawa ibraahim marka barnaamijkan caweyska aniga iyo dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegaystaba marka aan si gaara inkastoon xafiiska aan wada joogna haddana marka barnaamijkan lagugu maqlo waxaa markiiba dadka kusoo dhacda bisadii dhaawacantay ee loo soo gurmaday ee la daweynayo kharashka faraha badan lagu ku baxayay bal taas halkaasaa noo bisada joogta baa weli daba socotaan bisad- bisadii baa weli daba taagannahay warkii hore war soo dhaaf hay bal ibraahimow bisadii baa weli lagugu xusuustaa bal caawana barnaamijkan caweyska washington aad igala qayb galaysa ma bisad kalaad wadaa cashooy bisad kale oo la yidhaahdo tuxido stein ayaa waxay u tartami doontaa inay noqoto duqa magaalada halifax ee nova scotia dalka canada tii horaba tanaa ka daran hay waxaa rabtaa inay meeyar noqoto waxay rabtaa inay halkaasi meeyar ka noqoto weliba bisadaasi barnaamijka xisbigeeda ayay soo bandhigtay oo ah rajada iyo in la hormariyo islamarkaasina ee wacyigelin xoogle laga sameeyo lumidda iyo habaabidda bisadaha kale ee halifax iyo dhibaatooyinka haysta alla ilah kursigiiba ma ku fariisanayaa bay tiri aad iyo aad marka caasho sheekadan sheeke la yaab la waaye curigan laftiisa wuxuu ka mid ahaa bislihii habowga noqday ee derbiye jiifka ahaa laakiin hadda waxa uu ku doodayaa inuu kafaalo qaadi doono barnaamij lagu daryeelayo bisladaha dhibaataysan waa marka loo doorto meeyarnimada deegaankiisa waa markuu noqdo duqa magaalada halifax laakiin caashoy haaf chisholm oo isagu ah dhakhtar xoolaha oo howlgabay ayaa waxa uu u sheegay telefishinka la yidhaha c t v atlantic in dhabtii ay jiraan kumanaan mukulaalo ama bisado oo derbijiifa oo aad ku arkayso jidadka halifax marka ee cashoy laakiin waxaa isweydiin mudan rayada curigani stein uu doonayo inuu ugu cararo inuu noqdo duqa magaalada halifax ayaa waxaa dhabtii jira dhibaato ka hor iman karaysa haye dhibaatooyinkaasi maxay yihiin sharci waxaa jira magaalada halifax u degsan oo dhigaya in xayawaanka mamnuucay ka tahay inuu xafiiso u fadhiisto marka caqabadahaasi siduu uga gudbi lahaa ma soo bandhigo ma ma ka fikere laakiin waxa uu curigan stein sheegay intaasi aanay ka hor istaagaynin waxa uu doonayo inuu ku hormariyo nolosha iyo weliba xaaladda aad u lidata ee bisadaha ku habowsan ama ku rafaadsan halifax waxaana weliba casho la sheegayaa kadib markii ee, mukulaalkan ama curigani uu iclaamiyey musharaxnimadiisa in sumcaddiisa ay aad sare u kacday oo caan u noqday oo aad loo hadal hayo sida laga soo xigtay telefishinka la yidhaahdo sky news arabia laakiin eh, ibraahimow su-aal aniga iyo dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegaysanaya isweydiin karaa waxay tahay curigan ma hadlaa horta cashoy curigani ma hadli karayo laakiin kolleyto waxaa dhici kartaa in ay jiri doonaan dad u shaqeeya oo warqadaha u geeya oo maaragtay ee, ag fadhiista oo markaasi dadka kalena ay niyadda gashadaan in uu yahay duqii magaalada halifax teeda kale casho waxaan ku sii raacinayaa inaysan ahayn markii ugu horreysay ee bisad ay hunguriyeyso duq magaalo waayo talkeedna alaska oo magaalo yar oo dalxiisa ayna markaasi eh, ku noolaayeen ilaa iyo sagaal boqol oo ruux ayaa hadda ka hor waxaa bisad la odhan jiray stubis ay duq magaalo ka soo noqotay halkaasi kaloo bar nolosheeda shan iyo toban sannadoodna ay maamulaysay waa arrin cajiiba laakiin ibrahim malaha malaha kursigan bay ku fadhidaa ee, ee, ee, duqi magaalada lagu magacaabaya laakiin dad kala hoosha malaha ee, hoosta ka wata marka caashooy dadkii waxaad mooddaa inay leeyihiin qadyaan baan dadka ka taaganaya bal maan xoolaha tijaabino waxaanse ku weydii lahaa ma laga yaabaa caashooy maalin maalmaha ka mid in la arko geel orgey ama dabacaddeeye duq magaalo ama guddoomiye gobol soomaaliya ka noqda laakiin ibrahim ibrahim adaa ku wata intaada ka bixin mar haddii maanta een, een, sida wararka hadda ka hor aan ku maqalay ama goobjoog aan usoo ahaynba een, ari carbeedka een, riyaha bisadaha eeyaha oo waxaa la arka xabadihii markay xabad dhacdo dhinacay xabaddu ka soo dhacaysa mahana dhinaca kale ee ammaanka la bidayo ama dadka u cararaan u cararayo xabadii ka gabanaya marka maxaa u diidi kara marka caashooy haddii dabacaddeeye guddoomiye gobol oo soomaaliya ah uu soo sharaxo oo la doorto ma la shaqayn lahayd
intaa shaqada la gaariyaa digaaga ka dhicinaya waa tahay ii kaadi ii kaadi ibrahim intaadan kursiga ka kicin een, caawa kii wiil ahaa xujaa haysata horta aan ku warrame Haye.
caawa halkan een, ibraahimo waxaa taalla fursad xoog leh laakiin xujaa daba taalla tartan iyo baratul xoog lay u baahanta baa soo wadaa cad libaaxa caawa miiska saaran Haye.
marka waxaa la iska rabaa ninkii cadkaas libaax cuni lahaa cuni lahaa ila tegi lahaa baa la rabaa ila gami lahaa haye soo daa waa tahay ee, nin u dhashay waddanka hong kong ayaa lacag gaaraysa afar iyo lixdan milyan oo doolarka maraykanka ah hadda waa lixdan iyo afar milyan oo doolar haye waxa uu ku bixinayaa ninkii gabadhiisa soo doonta ee guursada cajiib haye Halka- halkaasi sheeka caawataa la soo maa caashooy meesha buu shabaq yaalla haye Marka aniga fursadaas aniga iyo intii la midka ah iyo gabdhaha kuma jirno laakiin kii wiil la yiri oo adigu waad kow ka tahay caawa halkaan fadhiyo haye bal ne- noo faahfaahi sheekada waa tahay sheekadaan kaaga dhaco ee, ninkan waxa uu yidhi nin allaale iyo ninkii guursada ee, gabadhayda nin allaale nin allaale ninkuu doona ha ahaaduu yidhi nin allaale ninkii gabadhayda iga soo doona waxa uu jeebka ugu shubayaa lacagtaasi lixdan milyan ee dollar ka badan ee u ballan qaaday xataa tuulo soomaaliya ku taalla hadduu ka yimaado meeshaad doonto joog laakiin ibraahim waxaa la yidhi waxbaa jiree ka joogtay qataradaar ku heesi jirtay waxbaa jiree ka joog waa halkaa taalla haye gabadhan oo lagu xanta baa la yidhi adduunka meel walbaa la iskala guraa soo ma ogid haye
intaanan xanteeda ibraahim oo gadaal xanteeda aan maxaa gadaal lagu xantaa maad iima balaaris ah, xanteeda gadaal aan noogu dhiga laakiin bal horta aan qisada iyadoo kooban haye aan adigii dhegeystayaashaba idiin sheego haye Een, hadalka abeed waxay ku sheegtay baa layidhi gabadhan mid iska maaweelo ah oo oo wax lasaga qosqosla ah iska fanniya haye marka gabadhan waxaa lagu magacaabaa gogo jayo marka idaacad gudahay la hadashay oo ku taalla een, ku taalla waddankaasi ayay la hadashay waxay sheegtay baa la yidhi in ay guursatay idaacaddaasaa sheegtay iyada lagama soo xigan waxaa la sheegay inay guursatay qof dumara oo kale oo la yidhaahdo sin eva marka gabadha oo hadday dumar kala guursato waxay ragga ka rabtaa ah marka waa meesha ayadii aabaheed uu jaanta iskala heli laayihiin aabaheedna lacagtaas buu la taagan yahay iyadan waxaa la leeyahay toddobaad ka horbayba ee gabar kale ee guursatay salaamaad talow ma dhici kartaa inuu rabo inuu naagta ka soo furo hadda ii kaadi ee xaflad aroosoo weyn ayaa u dhacdaa la yidhi lamaanahaasi waa gabadhaas lacagta lagu raadinaya ayaa gabar kale guursatay xaflad weyn oo aroosaan u dhacda waaba toddobaad ka hor aabaheed malaha ma taasuu iska madax maray ma dhaqaan wuxuu yidhi gabadhayda waa guurdoon anaana bixinaya nin alla ninka iga soo doona waxaan siinayaa lacagtaas ka badan lixdanka milyan ee dollar marka markii la weydiiyey guurka ay guursatay gabadhaas kale amaba iyada oo dumara ay guursatay qof ku jinsi ah waxay sheegtay baa layidhi inaanay hadda taagnayn xilli arrintaasi ka hadasho ay faahfaahayso waxay tiri no comment kama hadlayo sawtaan kuuri shabaqaa daadsan laakiin aabeed ayaa waxa uu sheegay baa layidhi in guurka gabadhiisaas la sheegay in uu yahay mid kutirakuteena inay guursatay waa hadal iska kutirikuteenahe kii gabadhayda rabow soo doono lacagtaanna eh, jeebka kusii radee la dhac Eh, wax shuruudoo lagu xirayana ma leh wax shuruuda lagu xidhaay male waddankaa u dhalatana dan lagama laha dhaqaalahaaga in waddankii eh, in eh, qoyskaagu ay dhaqaalo lahaayeen ama aad hadda dhaqaalo haysataan in kalena dan lagama leh gabadhaasi soo doono waa inay ku jeclaato adiguna aad jeclaato intaas markay sheekadu marayso ibraahim gabadhaas waa la tegaysaa lacagtaasna waa qaadanaysaa laakiin eh, gabadha guurkeeda lacagtaas lagu xidhay ibraahino waxay tiri loo joogi doone Eh.
haddii lacagtaa uu aabbahay ballan qaaday ee intaa la eg uu inuu ku bixinaya guurkayga ay horseedi doonto inuu jiri doono nin iisoo bareeri doona oo lacagta aabbahay ka qaadan doona oo waaba hanjabaysaa way hajabaysaa weliba ibraahim aan kuusii raaciye telefishinada wadankan gaar ahaan telefishinka caanka ah ee caalamiga ah ee c n n ka ayaa annaga hadda afkan baan ka hadlaynay si weyn oo faahfaahsan u soo tabiyey sheekadan isagoo weliba soo bandhigay guri weyn oo ballaca uu la egyahay iyo inta uu ku fadhiyo kaasoo ay u dhan yihiin wax allaale iyo wixii uu qof bini aadana oo nool oo ilaahayna uu wax u dhiibay uu ku fikeri karay inuu gurigaasi samaysto iyo gabadhii halkaan soo fadhidoo leh car yaa jeebka abe usoo dhowaan karo lacagta usoo hanqaltaagi kara hawshaas caasha nin fudud unbaa ka bixi kara
nin culus nin culus hawshiisa maaha leeda
yaa laakiin laakiin ibraahim ow sheekad halkaan anigu ay iga cajabisay waxay tahay ama aan ka- ilaahay hadda kaga yaabanahay horta gabadhan sidaad sheegtay oo sheekada qaybteeda hore aan ku sheegay waxaa lagu xantaa baa layidhi hadda xantu adduunka meel walbay taallaayo la dhex maraa waxaa lagu xantaa baa layidhi inay tahay labeeb wixii lagugu xanta waxunbaa ka jire waxay waxaa la sheegay inay tahay labeeb laakiin abeed wuxuu yidhi wax ka jiraa male gabadhaydu waa gabar caadiya gabdhahaas waxba kama duwana nin alla ninkii soo doonta amaba raba lacagtaasaan ku bixina laakiin iyadan way hanjabaysaa waxay leedahay loo joogi doone kii soo bareeri lahaa iyo inuu lacagta guursado.
aabbahay bixiyo meeshay ku dambaysa waa bad rogmalaysaa marka qofka geli lahaa isagay u taallaa marka adiga bannaankaad ka taagan tahay kuma jirooy
cadkii libaaca waad ka harta waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda cawaysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkana waa cawayska washington toddobaadkii hore waxaan idin maqashiiyey qayb ka mid ah waraysi aan isla toddobaadkii hore la yeeshay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo ah hal abuure laga yaabo in heesihiisa aad maalin weliba dhegaysataan weersame waxa uu ku sugan yahay magaalada hargeysa caawana waxaan idiin hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysigiisa ee ka bogta
nabsigaygu kuma helo nin xun eeba kuma qabo nabadiino inay yahay koley koley nooli kulantee
waa gartay marka waarsame heestan sidaad sheegtay adaa isku dabiibayey waa kolleyba eh, abwaannimada kuu geysay in xanuunkii ku hayay aad adigu aadan dhakhtarba u raadsan dabcan haa waa gartay marka inaad cawaalo aadan u dhiibtana iyaduna ma dareen gaara bay lahay may cawaale aadan waxaan ku kulanay hargeysa Waa waan gar- salaamaya cawaale aadan iyo xaaskiisa iyo labadiisa caruuraba waan salaamayaa Een, cawaale waxaan ku kulanay hargeysa dabeetna markaanu hargeysa ku kulannay waxaan jeclaystay inaan cawaale heestaa u dhiibo dabeetana cawaale heestaasaan u dhiibay waxay ahayd labadii kun iyo sideedii ba ahayd markaan u dhiibay cawaale heesta waa gartay xilliga la sameeyena waxay heestu aan sameeyey labadii kun iyo isla sideedda laftigeedu baan sameeyey waa gartay labadii kun iyo sagaalkii baana soo baxday waaw heestu waxay noqotay hees aad iyo aad u caanbaxday inkastoo dabcan ereyada mugooda marka laga soo tago haddana een, codka iyo fanaanka cawaale aadan oo ah fanaan hadda samadaa ku jiro dhalinyaradu ay aad u dhegaystaan mararka qaar marka fanaanka heesaha loo dhiibayo een, dhowr siyaabood ayaa loogu dhiiba inkastoo adigu abaan aad tood iga badiso in mar uu yahay fanaan caana oo oo soo shaac bixin kara heestii inuu yahay fanaan cod macaan iyo in uu yahay een, fanaan een, isaga kaa dalbada oo yidhaahda heestan tulow aniga ima dhaafto marka misaga sababtaan cawaale ugu dhiibay waxay ahayd Ha.
cawaale anigaa heesta la jeclaaday waa gartay ujeeddadana la jeclaadayna waxay ahayd codkiisa iyo inuu ahaa qof aan u arkayay inuu heestaasi qarxin karayo waa gartay yacni marka uu qaado heestaasi meel fog gaari karto aad iyo aad kolkaa isagoon iga dalban baan anigu siiyey heesta waa gartay marka heese kale uu cawaalo aadan qaado oo adigu aad leedahay ma jiraan ha hees kalea jirta oo la yidhaahdo j- jibbo la yidhaahdaa jirta waxay ka hadlaysaa uun kolley cawaale labadaa heestood ee uu iga qaaday waa laba hees labadaa heestood ba anigun bay quseeyeen waa isku marxalad bay ahaayeen ha iyadiyo nabaadiina isku mid u- waxay ahaayeen inuu isku waayo jamashadu iqaadee gabadh joogta norway waanigan ujele ujimi anubajibkodo jamashadu iqaadee gabadh joogta norway waanigan ujele ujimi waxaa jira dalka dhee sidee jira dalkade sidee loo jibaabaa galabtay jagmaday yurub janta saatay samihii jufaysay galabtay jarmatay yurub janta saartay samihii jufaysay waxbayaa jabeer miqii qalbigeeda jeestee ambamaan jahaystoon jaro caashaqeedii anuman jahaystoon jaro caashaqeedii
kolka labadaa heerkood buu aniga cawaale heerku qaadaa wax duwanaan leeyahay waa gartay fanaaniinta kale heesahaaga qaada ama heesaha kale aad samaysay ee adigu hadda aad markiiba soo dhifan karto ee dareenka gaarka adiga kuule maxaa ka mid a weersamow dabcan fanaaniinta kale heesahayga qaadaa way badan yihiin waxaa ka mid a lafoolaa ka mid a waxaa ka mid a ubax daahir baa ka mid a waxaa ka mid a muxuu ahaaye mursal baa ka mid a oo in heesahayga ugu dambeeyey qaaday khadraa ka mid a gabadhiisa khadra sinimood waxaa ka mid a muxuu ahaaye n asmaa ka mid a oo iyaduna hargeysa joogta oo heesahayga qaar ka mid a qaada marka way badan yihiin fanaaniinta qaada karoonin in la yidhaha baa ka mid a oo heesahayga isna qaada waxaan u malaynayaa inaan qaar ka midaba hayo waxaan u malaynayaa n khatra iyo mursal hees ay wada qaadaan oo adigu aad samaysan inay jirto oan u malaynayo haddaad ila xaqiijin karto adiguna haddaan wada dhegaysano dabcan haa way jirtaa heesta lahasho la yidhaha weeyaan miyaan madaniilada helaa nuladon gam'aa miyaan miyaan miyaan anigu baaliqaa afaaciga laasimaa
adaa la xawdhii kalgacal u furay laabtiyo go'no ishaanka dhibaqsanayn ishaanka dhibaqsanayn
waa iyadaan u malaynaya haa waa iyaga waa gartay waa heestan iyada muuqaalana waan daawaday runtii waa hees aad iyo aad u wanaagsan oo weliba n dareen gaara qof walba ku dhalinaysa n heestan ama heesaha dareenka gaarka kuula bay ka mid tahay mise bulshadaad ugu tala gashay
heestan waxay waxaan ka sameeyey uun labadaa qaadaya labadooda haa waa dad qoys weeyaan mursal iyo muxuu ahaaye khadri isqaba waana salaamaya labadoodaba waana dad aad isku jecel habeen habeenada ka mid a tii oo mursal laga duubayo hees oo aan wada joogno ayaa waxaa dhacay in muxuu ahaaye ayuu ku yiri anigu waan soo jeedaya khadraaya adigu iska seexo anigaa heesta duubaye dabeetana waxay tidhi ilaa intaad adigu heesta dhammaynaysa aniguna waan kula soo jeedaya dabcan anigu aad bay sheekadaasi ila noqotay wax dee dareenkayga aad usoo jiitay laba qof oo ilaa ha- ilaa halkaas yacni nafur intaa leeg wada leh dabeetana miyaan kelidayladaa helaaluladon gamaa halka heesta ka bilaabantay a- ayaa muujinaysa yacni muxuu ahaaye in aan inay yihiin laba qof oo mar kasta inay saa wada joogaan rabaa halkaa heestaas labadaa qof bay qusaysay saasaan aan ka sameeyey marka heesaha la duubayey ma mursal keligii baa duubayey mise khatrana way kula jirtay mursal baa me mursal baa duubaya heesta Marka- inay raasan ahayd baan filaya heesta la duubay waa gartay heestaasna waa heesahan sida weyn u rabo bal inaad iyadana ka hadasho oo xoogaa n dadku ay siyaabo kala duwan n u fasiraan marka kolkaa dee laakiin se muxuu ahaaye inay la- inay muxuu ahaaye qof dee dhib iyo dheefba inuu la wadaago dee qofkan lamaanihiisa ah raba ayay ahayd aad baan u gartay Ujeedka dee inuu la qaybsado.
isara loolida jacay siduu adba kuuluru aniga ila yiliya
ugaha lagu joogsadiyo dhaxadkaygaad tahee haloomin haloomin oo hayga loomin
xiskiyo garashada la dhiyo lagiyo beer ka tahe halumin halumini oo hayga lumine
ugaha lagu joogsadiyo dhaxadkaygaad tahee haloomin haloomin oo hayga loomin
xiskiyo garashada la dhiyo lagiyo beer
gabar kugu labayn laftaydaad leedahay miyan miyan miyaan laqa kulaasimaa adaan lafka kaa xushee
haddaan caashaquu ludiyo laftiya dhooxayga gelin miyaankaa noolan lahaa miyaankaa noolan lahaa miyaan gabadh kugu labayn laftaydaad leedahay miyan miyan miyaan laqa kulaasimaa adaan lafka kaa xushee
waa gartay marka waxaan rabaa inaan dhinaca kalena aan fiiriyo heesta aad ka dhawaajisay ee ah ha i raadsan ahey heestaasina een, aad bay dadku uga hadlaan haddaad barnaamijka caweyska washington ee v o e da ka baxa haddaad dhegaysato waxaan kusii daynay sheeko ku saabsan een, heestaasi laftigeeda oo mid ka mid a fanaaniinta soomaalida ah oo la yidhaahdo xaawakiin hees ay qaado oo dadku ay sheegayaan sida nagu maqaalada ah in labada hees ay isu jawaabayaan marka mar haddii caawan adigu ku hayno een, xasan daahir ismaaciilow weersame adaa taa Ah, malaha hey.
naga shaafin doona annaga iyo dhegaystayaasha bal heesta iyo qisada laga sameeyey iyo bal xiriirka ka dhexayn kara heestaasi kale ay qaado xaawakiin haddaad taqaano xaawakiin waan aqaanaa heesteedana waan dhegeystay heesta la yidhahda hayga roorim wakhtigaa ayaan dhegaystayaal noo saamaxaynin inaan wada dhuuxno faahfaahinta qisada heestaha ee raadsan ee uu ku luuqeeyo fanaanka daada yar ee mursal muuse ee ay dadku sida weyn ugu xiriiriyaan heesta kale ee hayga roorin ee ay qaado fanaanada xaawakiin waxaan idiin ballanqaadayaa inaad si weyn uga wada bogan doontaan toddobaadka dambe haddii aan laydmo inta ka horraysa nabadeen
obayhumaadiya larkani way ku hudayaan cidiya dhulkii